SBS Radio
marka hore adiga iyo idaacaddiinna iyo shacabka australia iyo new zealand ku noolba waxaan u soo dirayaa hambalyo iyo qadarin baan u soo dirayaa ilaahayna waxaan leeyahay idinku guuleeyo intaa kadib aqalkan waxaa la dhisay wuxuu bilaabmay laba kun toban iyo toddobadii waa aqal inagu cusub oo dalkeennu uuna aqoonin dhinaca kale waxaa iyaduna inagu cusub sistamka ama nidaamka federaalka oo isaguna naftiisu inagu cusub yahay arrimahaasi kolkaasi waa arrimo u baahan daraasad barasho iyo in dad kolkaa aqoon u leh wixii yacni ay dhaqaajiyaan ay ku shaqeeyaan waad garan karaysaa marka yacni in halkaas ay dhibi ku jirto oo ay noqonayso in wakti aynu u baahannahay hadda muddo laba sana aan aan jirnay labadii sana aan jirnay wixii aan samaynay ee tabar ahaa waa waa qabannay tusaale haddaan ku siiyo waxa weeye intii aan joognay yacni horta dastuurka soomaalidu waxa weeye wuxuu u baahan yahay dib u habeyn badan ayuu u baahan yahay oo waxaa jira qodobo isburinaya waxaa ka mid a yacni dastuurku wuxuu sheegayaa labada aqal qodob wuxuu ku sheegayaa in sharci kasta labada aqal mid kasta loo gudbin karo uu bilaabi karo meel kale wuxuu ku sheegayaa xukuumaddu waxay sharciga qabyadaa u gudbinaysaa marka hore golaha shacabka ama aqalka hoose taas oo ah laba qodob oo isburinaya hase ahaatee wax alliyaale qodob kasta oo sharciga waa inuu labada aqalba maraa ayuu leeyahay haddana labada aqalba taas micnaheedu waxa weeye marka aqalka hoose ay soo dhammeeyaan inay idinka idiin soo gudbiyaan miya
yacni waxa weeye kolkay aqalka hadda labada qodob ayaan kuu sheegayaa mid wuxuu leeyahay xukuumaddu waxay u gudbinaysaa sharciga qabyada ah aqalka hoose ama golaha shacabka marka golaha shacabka uu meel mariyo ee uu ansixiyo wuxuu u soo gudbinayaa aqalka sare qodobka kale wuxuu leeyahay sharci qabyaahi labada aqalba wuu ka bilaabmi karaa
waan gartay laakiin laakiin ilaa hadda labadaa sane aan joognay waxa weeye golaha shacabka ka bilaabmaya golaha shacabka anaga noo soo gudbiya markaas wuxuu noo soo gudbiyey toddoba sharci toddobadaa shan sharci waa dhammaynay oo waa ansixinnay oo waan u celinay laakiin labaanaan oo waktigii la xiraayey kalfadhigii hore ku soo aaday kolkaa hadda labadaasaana hor yaalla annaga oo aan hadda rabnaa marka qodobada ay idiin soo gudbiyeen waa kuwa iyaga soo ansixiyey oo la doonayo idinkana inaad ansixisaan way miya haa waa sidaa weeye waayahay shalay khudbadaada waxaad ku sheegtay guddoomiye in khilaaf uu jiro labada aqal aqalka hoose iyo aqalka sare muxuu salka ku hayaa khilaafkan marka
wuxuu ku hayaa horta wax fara badan waxaanse kuu sheegayaa baarlamaanka soomaalidu wuxuu xubno ka yahay wuxuu yacni la shaqeeyaa oo xubno ka yahay baarlamaanada adduunka micnaheedu waxa weeye baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu xubno ku leeyahay baarlamaanada adduunka oo dhan xubnahaas golaha shacabka oo keliya ayaa xubno u dirtay haa xubno u dirtay kolkaa aqalkan yacni halkaas waxa weeye kamuu helin kootadii uu ku lahaa ama qeybtii uu ku lahaa waa su-aal taagan oo aan marar fara badanna ka wada hadalnay oo gaar ahaan guddoomiyihii hore mar kastaba uu lahaa waa saxaynaa waa saxaynaa laakiin ma saxmin ilaa maanta baarlamaanka soomaalidu shan xubnood buu ku leeyahay shantaba aqalkaasaa ah, fadhiya sababta ay arrintaasi u dhacdayna waxa weeye afartii sane ee hore ee baarlamaankii sagaalaad dee aqalka waxaa golaha shacabka ayaa la siiyey inta laga dhisayo aqalka sare inay iyagu labadii aqal matalaan waxaad moodaa marka afartaa sano siday ku shaqaynayeenun inay haddana ku shaqaynayaan taasi waa waa arrimaha waa su-aasha taagan ee in xal loo helo ay tahay oo waxaan leenahay war baarlamaanka soomaalidu waa laba aqal caalamkiina magaca baarlamaanka ayaynu xubno ugu leenahay kolka aqalkanna hala siiyo yacni eh, xubno tiro yacni waa kala badsan karaan laakiin at least waa inaan xubno ku leenahay aqalkanna uu ku yeesho taasi waa waxyaalada laysku hayo ka mid weeye waxa kale ee jirta miisaaniyadda qaranka waxay leeyihiin miisaaniyadda qaranka annaguunbaa leh oo aqalkan waxay leeyihiin dowlad goboleed toos dowlad goboleedna kumaba laha ah, halkan wax miisaaniyada contributiona sax haa waxaan leenahay miisaaniyaddu waa miisaaniyad qaran oo dowlad goboleedyadu waxay ka mid yihiin qarankii oo miisaaniyaddu waa mid kolkaasi dalka oo dhan ka dhaxaysa taasina waa waa su-aal labaad ta saddexaad ee taagan waxa weeye tan aan kolkii horeba ku yidhi waxa weeye labada aqalba waa inuu mid kasta ka bilaabmi karaa sharci qabiyihii uu ka bilaabmi karaa oo hal aqalun kama bilaabmi karo inkastoon sidaan kuu sheegay ay halkaasi yacni nuqdad dastuurka naftiisa ay ku noqonayso sow lama dhihi karo marka dastuurka ayaa weli jahwareer een, ku haya labada aqal iyo xukuumaddaba marka een, maxaa marka een, loo ansixin la'yahay loo dhammaystiri la'yahay dastuurkan qabyo qoraalka maxaa hortaaganaad is leedahay waxaan isleeyahay een, dastuurkani muddo dheer buu socday waa muddo dheer yani kolka waxa weeye ma ahaba labadan sano iyo hadda intan la sameeyey aqalka sare ee ka hor ayuu dastuurkani muddo dheer socday waxaan filayaa toban sano waxaa lagu jiray uun dib u habeyntiisa yani ah, dib u habeynta dastuurka mana hirgelin sababo badan awgood laba Eh, guddi baa hadda guddoomiye haddii dastuurka aan laba guddi baa ka shaqeeyay waayo haddii aan ku weydiiyo Ah, maalan okay.
qodob ay ansixiyeen aqalka hoose golaha shacabka oo idinka laydiin Ah.
soo gudbiyey haddii aad ku soo celisaan aqalka een, qodobkaasi Ah.
ma ma ma ansaxan yahay marka mise dib baa loogu laabanaya tusaale maya wax weeye waa waa ku laaban karaan yani waxa weeye way ku laaban karaan laakiin waxa weeye waxaa dhici karta in yani qaabkaan u gudbinay ay khilaaf ka qabi karaan ya kolkaan ku celino waxaase weeye markaa qodob baa sheegaya wixii laysku khilaafo in guddi loo saaro wadajir ah ma jirtaa marka qodobyo iyagu ansixiyeen oo idinka laydiin soo gudbin madaxweynahana uu saxiixay maaliyadda yani tan miisaaniyadda ka mid a haye Een, intaan horta hubaa taas weeye marka maxaa miisaaniyadda idinka laydinku soo gudbin waaye oo aad u fiirin weyseen maadaama aqalkii sare aad tihiin wax alliyaale wax yacni cudurdaara oy arrintaasi yeelan kartaa ma jirto waa gaf waa sharci gaf la sameeyey weeye
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.